guud ahaan ismaamulka wajeer ayaa waxaa maanta laga ogay salaada roobdoonka iyadoo xilli kuleyl iyo abaaro lagu jiro ayaa waxay culammada ismaamulka wajeer maanta qabanqaabiyeen in barxadda magaalada wajeer ku taalla ee qoraxeey loo yaqaano lagu tukado salaada roobdoonka halkaas oo bulshadana lagu baraarujinayey looguna muxaadareeyey sidii ay alla kacabsiga ku badin lahaayeen roobdoonkana ay sidoo kale allabari ugu sameyn lahaayeen halkaasi bulshada ismaamulka wajeer ayaa loogu baaqay in waxyaabaha roobka lagu weynaya ay ka mid tahay cabsida alle oo laga tago in alla loo soo laabto iyo sidoo kale in lagu dhaqmo waxa ay shareecada islaamka ay bannaysay marka walaalayaal ilaahay aan ka yaabno aan toobadkeenno in aan soo baxno ilaahay subxaanahu wa tacaala sawaadul acdamka aan muujinno walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha arladaha fasahaadinina markii ilaahay arladii u wanaajiyey arladan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu abuuray in haddana arladii la fasahaadiyo alla subxaanahu wa tacaala arrintaa waa ka hadlay astaqfirullaahi waatuubu ilayh astaqfirullaahi waatuubu ilayh war ilaahay aan u toobadkayna marka hore insha allahu tacaala istikfaarta ha la badiyo meeshaan maanta waxaan iskugu imaadnay ciid ma aha ciidaan ku tukan jirna meeshaan saad garanaysaan waxaan meeshaan iskugu imaadnay waa ilaahay baryadiisa inaan barino subxaanahu wa tacaala oon ilaah u laabanna wax kaloo danoo isuu keenkaani ma laha meeshaan meeshaan roobdoon markii lasoo kacaayana waxaa la rabaa dharka lagu shaqaynaya in lagu imaado dhar fiican in lasoo xirto ma aha dhar qurqurxan in lasoo qaato ma aha dharka lagu shaqaynaayey in lasoo qaato ayaa la rabaa ilaah aan u noqono subxaana wa tacaala aan toobadkeenna waxaa roobka uu nooga maqan yahay waa dembiyaal annaga aan la imaadnay waay waxa abaaraha ay noogu dhacayiin waa dembiyaal annaga aan la imaadnay khayr allaha idin siiyo wixii annaga aan la imaadnay baana haysta haddii aan ka noqonno ilaahay uu toobadkeenana ilaahay uu noo dhaafi haddii sida ayada aan kusii wadnana haddee waxay noqonaysaa wax kala roobdoonkana waxaad leeyahay axkaam fara badan samo fara badan oo in lagu imaado oo lagu joogo u baahan ilaahayna hana fahamsiiye waana u imaadna ilaahayna hanaga aqbala ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad leeyahay innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin ilaahay waxaasun cibaadada ka aqbalaa ducodana ka aqbalaa deeqdana ka aqbalaa kuwa ilaahay ka cabsaday meesha waxaa loo baahan yahay waa alla ka cabsiina alla ka cabsiina yayna ku dhisan tahay diinta ilaahay oo dhammaala waana wada garanaynaa ilaahay waxaad leeyahay subxaanahu wa tacaala walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalardi hadda ay dadka magaalooyinka deggan magaalo weyn fadhiyeena io tu yar fadhiyeenaaba ay ahaani lahaayeen kuwo ilaahayooda rumeey oo iimaan kaamila laga helay cabsi kaamil laga helay ilaahay waxaan u furi lahenaadnahay barakaadka cirki roobaa imaadi lahay roob daawalaha imaadi lahay roob gabooba imaada roob naxariisa waxba aan duminaynin waxba aan dilaynin dabaylo wanaagsan wad dhulka barakadiisana waan u furi lahaynay xoolo iyo dad wax alle waxay u bahdhaayeenaan barakada dhulka ugu soo dhambali lehnaas ilaahay dhahay subxaanahu wa tacaala haddana maanta waxaan arkaynaa barakada cirkana inay nagu yar tahay barakadana dhulkana ay nagu yar tahay taasna waxaa keentay xaasinimadeenna yaa keentay marka haddaan roobdoon iskugu imaanay horta waxaan dadka ka codsanaynaa hala soo baxa laba unbaa muhime waaba u joognaa cuqubada iyo waxa dhacay iyo abaaraha abaaraha cudurrada colaadda waa ciqaab ilaahi wa cadaabku weyn kelima wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaahu war waaba nala galay xaggeen lagala galay kiiska nagula haysta maxaas yahay maxaana xalloo daawici muhiimaddu ninka hadlaabaa hadlee waa intaa soo aad garata ma waxaa la sheegay dembiga inaa soo daahiray in meel walba ka muuqda dembigaana cuqubada ka dhalato waataa aan arkayno waa dee abaaraha wa ilaahay ma bedela aayaddeeheed qolo waxay ku sugan yihiin oo nicmo iyo balaayo ilaahay isbedelaan ilaahay isbedelaan markii caasinimaday dhulka ku badato waxay keeni in ma garatay ee dhulka la iska salqaado saaki halkan waxaan iskugu nimid dhibaatooyinkan roob la'aanta ah inaan alla barina subxaanahu wa tacaala asbaabaha keenana culummada ayaa hore u tilmaantay waxaa keenay waa dembiga bini'aadinkan asaga farhiisu kula yimid yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can katiir wax kastoo dhibaatooyin adduunyadan inku yimaado oo abaaraha ay ka mid yihiin roobla'aanta ah cudurrada ay ka mid yihiin waxa weeye colka uu ka mid yahay waa waxaad gacmihiinna kula imaadeen allaha adduummadiisa ma dulmo wuxuu u yahay barun raxiimu waayo laakiin ayagaa isdulma oo dhibaatadaas ay la imaadeen baa cuquubadeeda loo soo dedejiyey ina allaha laa yadlimu annaasa shay-an walaakina annaasa anfusahum yadlimuun dadka ay ilaahay addoommadiisa ma dulma dhanka kale culammadii halkaasi ka hadashay qaar ka mid ah ayaa mas-uuliyiinta ismaamulka wajeer waxa ay ku eedeeyeen in aysanba ku sugneen gudaha wajeer ummaddaw madaxdii shacbigii dhammaan waxaa la raba ilaah in loo soo noqdo ummadda dulmiga meelo badan bay ka gashay xagga becshadada dulmi baa laga gelay oo wax badan baa la sameeyaa madaxda naftooda dulmi bay galaan oo waxa waaye cadaalad lama sameeyo shayga hadday isbiirsadaan waxay noqonayaan marka dambe in dhibaatooyin badan ay dadka dhaxashiyaan ugu dambayntiina culammada ayaa waxa ay ka hadleen fisqiga magaalada wajeer ku soo badanayo iyagoo siyaabo kala duwanna tilmaamo ku bixiyey waxaa fisqiga dhibaato ka jira magaalada baad ka war haysaan ilaahayda barakeeye waxyaala aan laga hadli karin oo intay leeyihiin adyaabays oo wax badan culummada ay ka hadashay laakiin isbeddel aan lahayn oo la beddelaynin yaa magaaladan ka batay marka ilaahay baan ka baqa ilaahay baan insha insha allahu ka baryaynaa inuusan ilaahay nagu cadaabin arrinta iide inaan ilaahay uusan nagu rogin aan ka baqaynaa macnaha ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala waxa la samaynaaya wax ciyaar eh ma aha wixii ummadihii hore lagu rogay waaya waxaa kaloo dhibaato nagu haaya in wixii ayakahay la sheegaayo oo laga qaylinaayo oo isbeddelayna isbeddelayna in culummada ay sheegaysa maalin kasta waxaan oo laga qaylinayo laakiin wax ka hadlaaya iyo dadka waddanka deganaay aysan macnaha danqisanaynin aa dhibaato nagu hayso reer bani israa'iil waxaa lagu cadaabay inaysan xumaanta iska reebin waad ka warqabtaan kitaabka ilaahay sidii looga hadlay arrintaas lacanadda waxay ugu dhacday carada ilaah inaysan iska reebin xumaanta ay samaynayeen kuwii kale ay iska reebin oo ilaah qur-aanka wuxuu ku dhahay subxaana wa tacaala lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daa'uuda wa ciise bni maryama dalika bima casaw wa kaanuu yactaduuna kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluu ilahi dhahay subxana wa tacaala waxay ahaayeen kuwaan iska reebin munkar ay samaynaayeen kuwaan iska reebin ay ahaan jireen annagana sidii haddana haysata ay dad hadda ay sameeyaan dhibaata wixii ay reer bani israa'iil samaynaayeen wax lamid haddii la sameeyo annaga maxaa dadka kaga fadli badannahay sheekh waana la cadaaba annagana mimaa laa shaka fiih haddii aan iska daan wayno wixii kuwaas ay samaynaayeen annagana waana la cadaabi wax alla wixii ilaahay mukhaalafaadkiisa macnaha ilaahay garamarsan ay sameeyeen annagana hadda waa samayn haynaa magaaladeenna waxaa ka jira qurun iyo balaayo iyo baas iyo waxaan loo baahnayna ka jira magaaladan wax dad oo danqisanayana ma laha daroogo iyo naag wasakhay iyo balaayo iyo baas iyo macnaha dabakafuuga ka jira magaaladan waad garanaysiin inta jeeroo laga hadlay arrinta iyada xisaab ma laha ragaan rag wax ka doonanaa meeshaan ka jirta magaaladan iyda qowmuruud wixii lagu halaagay waa arrinta iyada saad garanaysaan in roobka naloo diido oo adduunka dhagaxya nagula soo daadiyo waxba kama dhinna dhagaxyo in cirka noogala soo daadiya ee waxba ka dhinnen maxaa jira waxaa samaynayna waa arkaysiin khayr allah idin siiyo waxa la samaynaa waad arkaysiin wax dad oo ka hadlaayana ma leh haddii laga hadlayna wax tilaabo qaadaya ma laha waxaa nagu soo guuray qurumo kala iyo dad kale aa nagu soo guuray magaaladan soo degeen si kastaba ha noqotee guud ahaan shacabka ku dhaqan magaalada wajeer ayaa maanta isugu soo baxay barxadda qoraxi halkaasoo lagu ogayey salaada roobdoonka oo alla subxaana wa tacaala lagu weydiisanayay inuu raxmaddiisa ummadda uu ugu soo gargaaro cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer